إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah mid ka mid ah ergada cusub ee qaabilsanaa doorashada xildhibaanada ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen jubbada hoose muqdisho iyo shabeellaha hoose dad ka badan labaatan qof oo reer miyi ah ayaa waxay ku sumoobeen caane ay cabeen kuwaas oo la geeyey isbitaalka weyn ee degmada saakow naftihuurihii dhowaan muqdisho ku beegsaday saraakiil reer galbeed ah khasaare culusna gaarsiiyey ayaa waraysi uu horey u bixiyey waxa uu ku jeediyey dardaarano saamayn leh weliga wilaayada islaamiga hebay ayaa booqasho waxa uu ku tegey deegaan hor leh oo ka tirsan wilaayadaas maxkamadda raddul madaalim ee wilaayada banaadir ayaa waxa ay kala xugmisay dad ay u dhexaysay dacwad hanti maguurto ah kuwa oo ka yimid magaalada muqdisho farac cusub oo uu leeyahay maxadka qordub ah ayaa waxaa laga furay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee hiiraan warka dibaddana dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gaarjiirsiin ah oo ka dhacay dalka mexico inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن mid ka mid a ergada cusub ee qaabilsan doorashada xildhibaanada ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho warka iyo war kale oo la xiriira ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada jubbada hoose muqdisho iyo shabeellaha hoose waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi mid ka mid a ergada cusub ee ka qayb qaatay doorashooyinka hadda socda ayaa lagu dilay magaalada muqdisho degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaar oo ay fuliyeen rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab howlgalka waxaa lagu beegsaday ergey lagu magacaabo maxmuud xuseen maxamed ergeygan ayaa ka mid ahaa ergooyinka xildhibaanada cusub doortay rag hubaysan ayaa degmada wadajir ku khaarijiyey waxaana sidoo kale la sheegay inuu hore uga tirsanaa ergadii wax ka soo xulay xildhibaanadii hore ee dowladda federaalka dhanka kale qaraxyo iyo dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey ayaa gobolada banaadir jubbooyinka iyo sidoo kale shabeellaha hoose waxaa lagula beegsaday shisheeyaha kenya askarta dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland wararka ka imaanaya gobolka banaadir haddii aynu ku horumarno waxa ay sheegayaan in xalay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay qaraxyo iyo sidoo kale dagaalo toosa ku qaadeen fariisimo kala duwanna way askarta dowladda federaalk ah ku leeyihiin magaalada muqdisho goobaha la weeraray waxaa ka mid ah isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa sidoo kale waxaa xalay la weeraray fadhiisin ay askartani ku leeyihiin xaafadda uurdabac oo u dhow warlaliska ee degmada daynile sidoo kale mujaahidiinta xalay waxaay dagaal toosa ku qaadeen fadhiisin askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye dhanka kale jubbooyinka waxaa xalay mujaahidiintu ay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin jasiiradda kudha gaar ahaan saldhigga dhanka buurta xiga dagaalka xalay lagu qaaday kudha waxa uu imaanayaa iyadoo saacadii lasoo dhaafay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay xero milatari oo ku taala kudhaa ka ciirsadeen askarta maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe dad ka badan labaatan qof oo reer miyi ah ayaa waxa ay ku sumoobeen caane ay cabeen kuwaas oo la geeyey isbitaalka weyn ee degmada saakow maxamed muudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya dadkan ayaa waxyeelo ka soo gaartay caanogeel oo ay ka soo iibsadeen suuqa deegaanka ay ku nool yihiin oo ah deegaanka baarka momodoro iyada oona ay soo food saartay caafimaad daro aada u baahsan ehlada dadkani ayaa ku dhaqaaqay sidii loo soo gaarsiin lahaa goob caafimaad iyaga oona deg deg ka soo gaarsiiyeen isbitaalka degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kolka ay soo gaareen isbitaalka ayaa loo fidiyey gurmad deg deg ah iyada oona lala tacaalay xaaladooda caafimaad waxayna isugu jiraan dad waaweyn iyo caruur aad u yaryar dhacdadan ayaa sidoo kale gurmadkeeda ka qayb qaatay dadka ku dhaqan degmada saakow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo ku booqatay isbitaalka dadkii waxyeelada ka soo gaaray caanaha sumaysan ayaa ehelada dadkaasi ugu warbixiyeen sida ay wax u dhaceen haa baarka muumu dhowrwaa deganna may dhaliyey nii anna aana laha gadi suug laha ku gadi soorka aamu xillo goortay hamiinkii ana la jiifido afar saac geenama sunti adaarto suntiyeedahaasi agobati meelka dhihi sagaal saac galabnama laho oo qaadi amgii la asheeni degmada saakow la asheeni daawo meeli ana kahali muslimiin een gurmudeen anna iyo wali ana iyo lama taayiba neen gurmudeen alxamdulilah haddana sidii inhaana naxariis ilaahayna siy ilaahayana siiyey yoona neen gargaareen waana garabna siiyeen walaal halni muslim halni saasaa idaaye alxamdulilah farqaha u dhexeeya hadda aad baan u fiicannahay alxamdulilah aad baan u fiicannahay walaalahii gurmudka ninsamaya meenka do-ayaane inii deegaansho deegaan barakaysan alla ku weelo adduunye aakharaana ilaahay inka dhabna iimaankana alla ka sogo deegaankayo fadhiyaanna deegaan barakaysan alla ku weelo yaa ilaahay inka tuugaan waxaa kaloo oo dhibkani u geystay caanahan ka hadlay maama shan caruur ay dhashay oo waxyeelo ka soo gaartay midna uu ku geeriyooday anigoo saare cabdi axmed ah waxaan kuu sheegayaa inaan shanoo ilma la imaaday wiilna iga dhintay kuwa kalena ii rooyn yihiin midna hadda iga jiran yahay oo sakaraad yahay gabar ila jirtay laba gabdhood gabarna kalena ila jirtay gabdhihiina ilaahay unaxariista ma dhammanin hoogaho yar waa iska rooyn yihiin allaa wiilkan yarna hadda sakaraadu iyayahay wiilna wuu iga dhintay suug caano laga keenay wuu nagu soo galay caanaha shoodan kasoo gadanay ilmiyaa soorti looga ku saaray kiistiiro soo orodana waa loo kabisiiyey habeen jimaace ah ayaan imaanay habeen imaalanay nala taagnaayeen habeenkoo imaalantoo lama saharsanin ama lamana seexanin dad waxa duraay dad waxa joojinahay intii waaga ka baryahay ilaa afar saa maalin lama laga gaarahay allah barakeeya jannadan allah ka waraabiyo ma ahan markii ugu horreysay ee dhacdo sidaan oo kale laga soo wariyo qaybo ka mid ah gobollada dalka nafti hurihii dhowaan muqdisho ku beegsaday saraakiil reer galbeed ah khasaare culusna gaarsiiyey ayaa waxa uu waraysi uu horay u bixiyey ku soo gudbiyey dardaarano saamayn leh maxamed cali ayaa warkan faahfaahinaya calinuur muumin galaal oo ku magac dheer muxsin waa dagaalyahankii fuliyey camaliyadna furnimo ah oo lala eegtay kolanyo ay la socdeen saraakiil reer galbeed ah kuwaasoo la beegsaday xilli ay ka soo baxeen xerada goordan kuna sii jeedeen xerada xalane khamiistii lasoo dhaafay idaacadda islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay dardaaranka dagaalyahankan isagoona dardaarankiisa kusoo gudbiyey fariimo dhowr ah ugu horeyn waxa uu dardaaran u soo jeediyey ciidamada mujaahidiinta ee hortaagan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo soomaalida la shaqaysa walaalaha mujaahidiinta waxaan usoo jeedinayaa isbiru inay samraan oy maxaan ku raday ajir xisaabsadan ayaan usoo jeedinayaa meel kastay joogaan inay gaalada la samraan oo waxaa weeye ilaahay ay ka baqaan oo maxaan ku radaa gaalada ay la samraan meel kastay joogaan laxdad kasto ay ku sugayiin waxaan usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan qofka hadduuba muslim yahay oo laa ilaha illah maxamed rasuulullah uu leeyahay waxaa la rabaa marka inuu maxaan ku radaa sheego laa ilaha illah uu ka run sheegaa la rabaa waxaa weeye uu si dhab ilaahay ooga baqa teeda kale inay gaalada la samraan gaalada iyadoo gaal ah oon waxba ilaahayna agtiisna waxa u oolin aqaran ay naar ay ka horreysa ayuu samrayaa waxaanu ugu samraa gaalnimadiisu ka soonaya marka annaga waxaanahay dad mujaahidiin ah dad muslimiin ah muslimiinta caam marka muslimiin aan sheegana waxaa la rabaa marka inaan samirno oon gaalada la sawirno sida ayad gula allauleeya isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaqullah lacalakum tuflixuun marka haddaan samirno sadkeena waan helaynaa marka intaas ayaan dadka muslimiinta usoo jeedinayaa inay ilaahay ka baqaan ay gaaladan la xisaabtamaan oo gaalada la dagaalamaan gaal wuxuu usoo duulay midkiisa cad midkiisa madowga ah wuxuu usoo duulay inuu dalkan fasaxaadiyey annagana waxaa weeye waa diiday insha allahu tacaala gaal yoolkiis waxaa weeye inuu diintanada inuu macnaha naga rideeyo oo daaquud iyo maxaan ku raday aan maxaan ku ra aan raacana iyo bible aan macnaha uu nagu xukum ayaa uu doonayaa annagana waxaan doonaynaa insha allahu yoolkanaga waxaa waaye xataa laa takuuna fitna cali nuur ayaa sidoo kale fariin adag u diray shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka iyo ciidamada dowladda federaalka gaalada wadankeena kusoo duusho waxaan leeyahay ilaahay maxaan ku u toobad keena ama cadaan noqo mise madow noqo mise maxaan ku mid muslim ahayoo gaaloobay oo hadda murtad noqo waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keena tuubu ilalah war toobadu way furan tahay maanta waxaa weeye jaanis baad haysataan ilaahay nuuxa ayad qur-aan wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni insi wax kale uma abuuran ilaa liyacbuduun inay caabudaan moogi war maanta dawaaqidnimo inay caradan ka shaqaysa maxaan ku radaye ilaahay maxaan ku radaye uma abuurin ma fahanteen marka insha allahu tacala waxaan idin leeyahay ilaahay u toobadkeena gaalnimadiina ilaahay uga toobadkeena ilaahay hadduu diinta idin waafajiyana alxamdulilah hadduu ilaahay idin waafajin waayo sooma insha allahu tacala waxaan idin sheegaynaa lafaha iyaga meel kasta maxaan kura meeshan ku aragna insha allah haddaad godgashaan iyo haddaad sanduuq isku dabooshaanba insha allahu tacaala ilahay inaan kugu dhawaanayn anaga wax kale naf kalena mahaynaba ugu dambeyn waxa uu la dardaarmay waalidiintiisa iyo qaraabadiisa abey horta insha allahu tacaala iyo hooyaday maxbada labadaba iga maxaan kurada aniga dhashayba way iga horeeyaan insha allahu tacaala labada waxaan jeclahay insha allahu tacaala inta u shaafica qaadadoon inay u horeeyaan ayaan jeclay insha allahu tacaala waxa weye waxaan leeyahay qaraabadayda kale waxa weye markay farriintayda idiin soo gaarta insha allahu tacaala iisoo duceeya ninkaas duxdaha tukada iisoo duceeyo inuu ilaahay jannat alfirdows iigu bishaareeya adinkan intan u shafeeca qaadi doono inaad gashaan baan rajaynaya insha allahu tacaala qaraabadeyd meel kasoo joogan waxaan leeyahay farriintayda markeed ay idiin soo gaarto ood maqashaan ninka la yidhaahdaa maxaan ku rahdaa awsudays baa maxaad maqashaan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaadna naxin ood iisoo ducaysaan ood ilaahay ii bardaa inaan ilaahay ikhlaas iga dhiga shahaada khayr qabto ilaahay isiiyey inuu ikhlaas iga dhiga cali nuur ayaa khamiistii lasoo dhaafay fuliyey camaliyad nafurnimo ah taasoo uu ku beegsaday kolanyo ay la socdeen saraakiil reer galbeed ah weliga walaayadda islaamiga ah ee baay ayaa booqasho waxa uu ku tegey deegaan hor leh oo ka tirsan walaayadaas sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise waxaa weli socda booqashada iyo kormeerka waaligii wilaayada islaamiga hebaay sheekh xamse abujacfar ku marayo qaybo ka mid ah deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka baay waaligii iyo mas-uuliyiin uu hogaaminayo ayaa wada kormeer guud ay ugu kurgalayaan xaaladda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga hebaay wuxuu mar kale abujacfar waalig wilaayada baay iyo wafdigiisa booqasho ku tageen degmada ufurow iyagoo u kurgalay xaaladda guud ee deegaanka islamarkaana kulamo la qaatay odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka bulshada kulamadan ayaa barbar socotay muxaadaraad ay jeedinayeen culimada diinta islaamka iyadoo dhanka kale loogu hadlay xaaladda guud ee degmada dardargelinta jihaadka ilaalinta dhirta iyo daaqa waxbarashada iyo caafimaadka odayaasha ku dhaqan degmada ufurow ayaa si heer sar ah u soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminayey waaligii wilaayada islaamiga ah baay sheekh xamse abujacfar waxayna ka warbixiyeen wixii loogu arrinsaday kulanka wayna eed inka faraxsannaa oo inka faraxsannaa haddii una degmada ufurow guutaan ana ku hadalo booqashada walaayada hana booqata eedaan ka faraxsanna sanahnayn qiimaya oo booqashada an horeynin inkawaali eedaan ka faraxsanna ee kolley degmo badaqanay la qabta walbadana oo horumar ee islaamka haji aananayn sheegi eedaan ka faraxsanna arrintiyadeena mayan mahad celiyaane allahin abuurin oo waali muslimiin gaar ahaan mayan mahad nagaane xarakatulmujaahidiin walaayada islaamka bay oo hana booqatay
sheekh xamse abujacfar waaligii wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa dhankiisa la hadlay odayaasha isagoo ku baaqay in la xoojiyo jihaadka lagula jiro shisheeyaha iyo kuwa la shaqeeya ee soomaalida ah odayaalka ah se suldaanka lagu bilaabo malaagayada samadoommada iyo naqabada dhammaantiyo markan ku reytma ilaaha jazaakum allaahu khayran wakhtiga qiimaha badanoo isagna siidan siinkamaha nagaana markan ku reyta marka lamaad maysin dardaaramay masiirada jihaadka inaysan unku dheena masiirada jihaadka ani isin unku dheena insha allahu tacaala lankasta may kadayday lanka horjoogaje ahoo hordareerkiisu kawaaldaday iyo kadayday jidkii isu qaadona la qaade mataasi khayrkii wanaaga aan hor seenan insha allahu tacaala sidoo kale sheekh xamse waalig wilaayada islaamiga ah baay ayaa baaq u jeediyey ganacsatada degmada isagoo ku booriyey inay jihaadka ka qayb qaataan tusaalena ugu soo qaatay inay ku daydaan saxaabiga cabdiraxmaan bin coof radia allaahu canhu oo ahaa ganacsade jihaadkana safka hore ka taagnaa gaar ahaanta walaalo ganacsatada ah noola fadhiya maylahaa dad ganacsi ah oo dhana kale haddii laku fiiriya hatana mujaahidiin ah oo isanka daydaasanga jaran waxaa ku bilow saxaabadii ridwaanullaahi calayhim cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabi jaliile wahay ganacsi ahay hatana jihaadka furumo iyo safka hore lay ku hay dhaqaalaha likabiyowna kaalamoon ka horreeyo ka jari may haraa siyaasa cutmaan ibnu cafaan ganacsi ahay maalqabeen ahay jihaadkii iyonaytay u furuntana kaalanto horo ku ka jari dhaqaaladana kaalanto horo ka ka biyi jari xataa baaxiyaadka muslimiinta eela- eelalkii iyonaytay biyo dadka angada jari eelalka eel usugaday camka waalee jara macnaha waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa kol sii horraysay sidan oo kale booqasho ugu tegey qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee baay iyadoo laga dareemayo deegaanadaas isbeddel guud maxkamadda reer dulmadaalam ee walaayada islaamiga ee banaadir ayaa waxay kala xukmisay dad ay u dhexaysay dacwad hanti maguurto ah kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya waa xukunkii toddobaad oo ay fulisay maxkamadda radulmadaalim ee gobolka banaadir kana mid ah xukunno loogu kala garsoorayo dad isku haysta dhulal ku yaala muqdisho iyo duleedkeeda taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada ayaa waxaa maxkamadda radulmadaalim dacwad keensaday maxamuud cabdulaahi maxamuud oo wakiil ka ah cali maxamuud yalaxow wuxuuna soo dacweystay labo haween oo lagu kala magacaabo muna cali muxsin iyo maano xasan aadan wuxuuna maxkamadda ka hor sheegay in dhul ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir ay xoog uga haystaan intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab ka dalabtay labadan haween ee la soo dacweystay waxayna ku wada jawaabeen inay iyagu dhulka leeyihiin islamarkaana uu iib ku soo galay waa hore dacwadan ka horna aan lagu qabsan dhulka ay gacanta ku hayaan intaas kadib waxay maxkamaddu ninka wax soo dacweystay weydiisay sida uu dhulkan ku soo galay wuxuuna ku jawaabay sidan wuxuuna ku jawaabay dukumentiga dhulka wuxuu ku soo baxay faadumo guure axmed iyada ayaan ka gatay sanadku markuu ahaa kunsaqabotobaadsaddexdii waxaa noo kala wareejiyey maxkamadda kaaraan kunsaqaboseedsantii nadiifo siciid jaamac ayaa dhulka xoog ku degtay kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ayaa laga kiciyey oo laga xukumay bannaan ayuu ahaa dhulkii oo la degan yahay ayaan u imid madaacalehiyaasha kala ah maano iyo muno ayaa nus iyo nus u kala degay markay halkaas xaajadu marayso waxay maxkamaddu faahfaahin ka dalabtay muno iyo maano oo ah labada haween ee maxkamadda lagu soo dacweystay waxayna ku jawaabeen muna waxay ku jawaabtay hooyaday ayaa dhulkan iibsatay waxayna ka iibsatay labada gabdhood oo nadiifo siciid jaamac ay dhashay oo la kala yidhaahdo sawdo iyo sahro oo wakiil ka ah hooyadood laba qol oo cariish ah ayaa ku dhisnaa haddana waxaa noogu dhisan shan qol oo dhagax ah soddon sano in ku dhow ayaan degannahay sabarloogo ayuu leeyahay dhulku maana waxay ku jawaabtay dhulka waxaa ku dhisnaa laba qol oo dhagax ah ninkii aan ka gatay dhulka markii aan ka gatay ayaa iigu dambaysay dalaalkii iga gadayna wuu dhintay intaas kadib maxkamadda ayaa labada dhinac u dirtay caddaymo waxayna dhammaantood keeneen caddaymihii loo diray waxaana iswaafaqay dukumentiga maxamuud cabdulaahi maxamuud iyo dhulka uu sheegay in xoogga looga haysto ugu dambayntii maxkamadda islaamiga ah ee radulmadaalim ee gobolka banaadir ayaa arrintan ka soo saartay xukun waafaqsan shareecada islaamka xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwaddii mudaciga iyo jawaabtii mudacalehiyaasha oo ahayd mid inkiraad ah dhegaysatayna markhaatiyaashii mudaciga u keensaday oo aan ka ansixin maxkamadda aragtayna dukumentiyada labada dhinac oo sax wada noqday una dirtay injineer waafajiya dukumentiga dhulka uu ku soo baxay sheegayna injineerku inay isleeyihiin dukumentiga mudaciga iyo dhulka uu ku dacwooday maxkamaddu waxay u xukuntay dhulkaas cabirkiisu yahay labaatan labaatan mitir dhuftay mudaciga cali maxamuud yalaxow waxayna ka xukuntay mudacalehiyaasha kale ah maano xasan macalin aadan iyo muno cali muxsin iyo hooyadeed falastiin cismaan cabdiraxmaan xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday dukumenti saxa manaajida loo cuskaday tafsiir lqurdubi mujaladka saddexaad safxada saddex boqol sagaashan kow fiqu sunna mujaladka saddexaad safxada afar boqontan iyo lix iyo aduruq alxukmiya fisaa sharciya mujaladka safxada saddex boqolaad wabilahi towfiiq maxkamadda radulmadaalim ayaa ah maxkamad u taagan inay dadka u kala celiso waxyaabaha sida dulmiga ah ay iskaga haystaan sida dhulalka guryaha beeraha iyo wixii la mid ah farac cusub oo uu leeyahay maxadka qordoba ayaa waxaa laga furay deegaan ka tirsan walaayadda islaamiga ah ee hiiraan maxamed daahir calisow ayaa ka warramaya munaasabad si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada hiiraan odayaal dhaqan waxgarad waalidiin iyo marti kale ayaa lagu qabtay deegaanka mukayllo oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan bartamaha dhulkeena soomaaliya munaasabadda ayaa laga shaaciyey in markii ugu horaysay machadka qurduba uu gaaray gobolka hiiraan isagoo farac ku yeeshay deegaanka mukayn leh oo dhaca gobolkaasi mid ka mid a culummada goobjoogga ka ahaa oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga cilmiga qofka markuu dheelanaya waxba muusan aqoonin huwa aladii akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shay-a markaad dhalanaysay nin qof waxog maadan ahayn cilmi maadan lahayn waxba maadan garanayn samc iyo basar buu ilaahay kuu yeelay wajcal lakum asama walabsaara walafida lacalakum tashkuruun inaad marka wax faa'iidaysto wax barato oo cilmigii allah subxana wa tacaala uu soo dejiyey ee xaggiisa ka yimid ee nebi moxamed lagu soo dejiyey cilmiga asaga ahaa waa inaad haddii aad barato weeyaan inaadan dhag jalaq u siin waxa weeyaan waa khasaaro walaalayaal sheekh guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayada hiiraan ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay inay nicmadan ka faa'iidaystaan maadaama deegaankooda uu noqday deegaankii ugu horreeyey hiiraan ka tirsan ee laga furo macadka qurduba iskuul madax bannaan oo aan gaal wadin oo dadkan diintoodii iyo waxa ay baahida keenaysay oo maadiga ah intuba ay ku baranayaan in haddana mukayla galabta laga furo waxaa nasiib u yeeshay ahlu mukayla hadday gaalada biyo ka hadlayso waxaa nugu hadadaysayna annaga ceelasheenna waa kuwaas uha buuxa haddii hadda adduunyada wax laga hadlayana waxaasoo geelo bannaanka tuura annaga iskale hadday mar xaaladdu sidaa tahay gaalo sooma jabin yaa mar hadduu xaalka sidaa yahay gaalo waa jabtay nicamkan marka alla idin siiyey reer mukaylow ma kasbanaysaan ma ilaashanaysaan nasiib baad leedihiina waxaan mahanan kartaan idinka mahayn kartaan waxaan waa imtixaan wallah waxaan ilaahay adinka galabta idiin calfay wax imtixaanka ka mid ah weeye inaad shukrisaan oo aad gacmaha ku qabsataan iyo in intaad shukrin weydaan ilaahay idinka kala tuuro labadaasuma mid noqonaysa
waaliga ayaa sidoo kale la dardaarmay ardayda wax ka baran doona maxadkan maamulka iyo macallimiinta maxadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle dardaaranka labaad cidda aan leeyahay waxaa weeye waa macallimiinta annaga ilaahay subxaana wa tacaala baan addoommo una ninka macadkaan loo dhiibay waxaa laga yaabaa ardada meesha dhiganaysa inaanu qof ku lahayn haddaadan qof yahow macallinka ama maamulka aadan ilaahay ugu baqin dadkaa inaad wax barto ilaahay baa maalin aadan tabar lahay kula xisaabtamaya waxaa laydiin dhiibay suga carruurta midka mustawahooda kala ogaada war meeshaa niman yahow bacda sittata ashhur miya ay dhacaysaa isu imaatinkiisa dambe waxbaan idinku qiimayn doonaa waana laydinla xisaabtami doonaa ardada waxaan leeyahay ilaahay baa dad wanaagsan idinka dhigay nasiib baad leedihiin ha degdegina ha duuflaalina ardayahay waxbarta gabar iyo wiilow waxbarta ha laydinku daydo aabbihiin iyo hooyadiin ha idinku farxeen macallimiintiinna maamulkiinna ha idinku farxo wilaayadiinna ha idinku faraxdo maxadka qurduba ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaana wax ku barta oo ka faa'iidaystay ardayda dhulkay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa waxaa ka jira macaahid iyo maraakiis sharci ah oo lagu barto maadooyinka maadiga ah iyo shareecada raxmaanka waxaana ay dabooleen in badan baahida waxbarasho ee ubadka ku hoos nool harka xarakatu shabaabulmujaahidiin warkaa dhegeystayaal waxayd kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar gaarjiirsiin ah oo ka dhacay dalka mexico ugu yaraantii sagaal iyo toban ruux ayaa naf waayey saddex iyo labaatan kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah uu dul maray guri ay dad deganaayeen burbur xoogle ayaa soo gaaray dhismaha guriga dadka dhaawacmay ayaa waxaa la dhigay isbitaal ku yaalla gudaha deegaanka waxaana lahayn macluumaad dheeri ah oo ku aadan dhacdadan warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa